kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo xalay qaabilay xildhibaanada labada aqal ee laga soo doorto galmudug kenya oo shaacisay xilliga la saxiixayo heshiiska qaadka ay u dhoofiso soomaaliya beesha uu ka soo jeedo madaxweynihii hore ee soomaaliya oo soo dhoweyn iyo taageero u muujiyey ra-iisul wasaaraha magacaaban ee xamse cabdibarre shirkad muqdisho ku soo bandhigtay dhismayaal casri ah oo ay u guurtay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada idaacadda dalsan ugu dooroon waa isniin labaatanka bisha lixaad sannada labada kun labay labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo khamiistii lasoo dhaafay uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay qaabilidda xildhibaanada labada aqal ee soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa xusulduub ugu jira sidii uu u heli lahaa kalsoonida baarlamaanka wuxuuna kulamo miradhal ah la qaatay xildhibaanada federaalka ee hirshabeelle galmudug iyo somalilan isagoo ku qaabilay hoteelka dikaale ee magaalada muqdisho oo uu degan yahay ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shalay bilaabay qaabilidda xildhibaanada ayaa lagu wadaa in labada maalin kale ee soo socota inuu sidoo kale la kulmo xildhibaanada jubbaland koonfur galbeed iyo puntland iyo waxgaradka beelaha soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadii la kulmay waxa ay sheegeen in uu kulankooda guul kusoo dhammaaday iyagoo aada u quudaraynaya in ay waa in uu ra-iisul wasaaruhu heli doono codka kalsoonida marka la horkeeno baarlamaanka soomaaliya beesha uu kasoo jeedo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muqdisho kulan soo dhoweyn iyo taageero ah ugu qabtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre maryan ladan ayaa warkan sii dhammaystiraysa
cuqaasha nabadoonnada iyo waxgaradka beesha sade ee mareexaan ayaa xaflad taageero iyo duco isugu jirta u qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre munaasabadan ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee beesha ayaa ugu horeyn waxaa duco iyo bogaadin loogu diray ra-iisul wasaaraha iyagoona faray in ra-iisul wasaaruhu uu ka shaqeeyo midnimada ummadda soomaaliyeed dhanka kale nabadoonnada iyo waxgaradkii xafladda kasoo qayb galay ayaa ra-iisul wasaaraha faray inuu ka shaqeeyo islamarkaana il gaara ku eego xaaladaha ka jira gobolka gado ay ugu horeeyaan amniga iyo abaaraha waxaan taageero aan u muujinaynaa ra-iisul wasaaraha talabixinna waa siin doonaa marka waxaan leenahay ra-iisul wasaare beesha sade waa ay ku taageersan tahay wayna kuu ducaynaysaa ilaahay xaqa iyo cadaaladda ha ku waafajiyo waxaan leenahay marka marxalad adag baa lagu jiraa soomaaliya o dhan ay ku jirtaa waxaan marka leenahay oon kugula talinaynaa inaad ummadda horta aad u cadaalad samayso cadaaladda aad ku dadaasho waa qodob qodobka labaad amniga dalka inaad ka shaqaysana waa iyadana waan waan kuu soo joodinaynaa waddanka soomaaliya xuduuduu leeyahay dowlado jaar ana wuu leeyahay marka xuduudihii dalka iyo dowladaha jeerka jaarka nala ah ee madax bannaanida soomaaliya oo ay leedahay inaad ka shaqayso dowladahaasna sidii aan kula noolaan lahayn dhulku ma guurayo dadka unbaa dhammaanaya mooyaane marka inaad ka shaqayso dadkaadana aad u dirnaxdo ra-iisul wasaaraha cusub dowladda federaalka soomaaliya inay beesha sade taageerto oo kalsoonida ay ku qabtay muujiso intaasaa galabtan iskugu nimid hadafkii ujeeddaduna waa intaas marka waxaan ku leenahay waa soo dhoweyn iyo hambalyo iyo garab istaag taageera waxaa kaloon rabnaa inaan codkanaga ku biirina baarlamaanka soomaaliya maanta fursad baad haysataan shalay fursad baad haysateen isbeddel baad keenteen maantana fursad kaloo labaad baad haysataan aad ku badbaadisaan dalkan iyo dadkan waxaan rabnaa marka codka kalsoonida inaad siisaan eh, ra-iisul wasaaraha xulka xulkiina maxay xilka adinka idinka dhaca mas-uuliyadda ay ku wareegto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha adinkan intaasaa idinka codsanayna culeysyo badan baa hor yaallo ilaahay culeysyadaas ha u fududeeyo culeysyada allah ha kuu fududeeyo dalka wuxuu kaaga baahan yahay cadaalad wuxuu kaaga baahan yahay dib u heshiisiin wuxuu kaaga baahan yahay midayn wuxuu kaaga baahan yahay mowqif adag oo aad ka qaadato xagga dib u heshiisiinta insha allahu tacaala Een, allahana kula garab galo culayskan weyn ee lagu idmaday biidn illahi alkariim jubbaland annaga haddaan nahay iyo beesha sadaba wax badan baan horey ugu naqaanay jubbaland dhismaheeda qayb lixaad loo ka qaatay haddana waxaan rajaynaynaa dowladda soomaaliyeed inuu caqligiisa saliimka ugu faa'iideeya oo ummaddan ee u sinaato cadaaladna uu ku sameeya sidoo kale waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha soo dhoweyn kadib waxaan ka codsanaynaa xukuumadda uu dhisaayo inuu u eego daljoog sida asiga xasan sheekh maxamuud uu usoo xushay oo asigana dalka uu ka xulo dhallinyarada aqoon-yahanada eh sababtooy tahay ra-iisul wasaare cusub aqoon-yahan ah dalka u dhashay weliba gaar ahaan annaga jubbaland ah ah baad keentay haddaan nahay isteedka jubbaland beelaha ku cabtirsado ama ka yimid oo soomaaliya wax kula qaybsado waxaannu u soo dhowaynaynaa si kal iyo laab ah waxaana ilaahay aga baryaynaa inuu xilkaas la garab galo si wanaagsan
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryahanna waryaheenna marya ladan weli waxaad la socotaan warka subaxnimo dalsan muqdisho shirkad dhismo ayaa magaalada muqdisho kusoo bandhigtay qaab casri ah oo ay shirkadda u guurtay shirkadda dhismaha iyo dayactirka bile ayaa maanta soo bandhigtay sanad kadib waxaa uga qabsoomay jiilka saddexaad ee jiliga shirkaddan ayaa sidoo kale maanta soo gebagabaysay dhismaha afar guri oo jiilka jiliga ah oo ay shirkadda dhismaha iyo dayactirka guryaha ee bile u guurtay nidaamka jiliga agaasimaha shirkadda bile injineer bile maxamuud dhoore ayaa munaasabad fura wareejin ah u qabtay milkiilayaasha guryahan jiliga oo ay shirkaddu dhistay waxaa maanta sharaf noo ah inaan u joogno munaasabad kale oo furwareejina een, guriga walaalkay cabdulaahi xaraare oo uu wakiil u ahaay maxamed yuusuf oo ka mid ah guryaha een, jiilka jilaga ee adeega bil ayaa guriga bili karo gurigan wuxuu ka kooban yahay een, afar qol oo jiif ah oo mid mister room uu yahay ee, saddex musqulood fadhi barando iyo baarkin iyo qeyb banaanka ah oo service ah oo ayadana laba qol iyo musqushooda oo iswadata ah Een, gurigan wuxuu soo maray dhammaan marxaladaha adeega bila home repair ay marsiiyaan ee sharciga ah ee ah curinta een, dhisidda qurxinta iyo soo bandhigista afarta stage uu soo maray maalinta maanta waxaan u joognaa maalintii bandhigistaan joognaa cabdulaahi xaraare oo ah milkiilaha gurigan soona wakiishay maxamed cumar iyo maxamuud xuseen oo ahaa markhaatiyaasha kana socday milkiilaha guriga ayaa maanta si rasmi ah loogu wareejiyey furaha waxayna aad ugu qanceen qaabdhismeedka gurigan iyagoona baaq u diray qurbo joogta waa ilaahay mahadiis maanta in uu noo dhammaaday gurigii oo maxay ahayday dhismihiisu uu socday muddo adiga oon maaragta muddadan ku heshiinay si fiican ayuu noogu soo gabagaboobay gurigu maasha allah waaye ammaanihii waa ka guddoonnay furihii waa kala wareegay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ninkii gurigan dhistay iyo in ilaahay ku anfaco guri qurux badan oo xaafadda bilay uu nagu uu ku wareejinayo muxuu ahay wakiilkii eh, guriga ilaahay yaa mahadle gurigu waa jilay xaafadda ku cusub quruxdiisa lala yaabay waxaan rajaynaynaa qurbo joogta soomaaliyeed iyo intii wax haysato inay ku soo xirmaan injineer bile munaasabadda fura wareejinta kadib agaasimaha shirkadda bile injineer bile maxamuud dhoore oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey faa'iidada uu leeyahay jiliga oo ay shirkadda u guurtay ee, jiilka jiliga inay hadda uu sanad jirsaday oo welina aynan kooxdu tiimku ayna dareemeynin wax caqabada oo kasoo noqday ee, jiilka jiliga sanad kadib marka ay u eegeen sida uu roobka iyo qoraxda iyo cadceeda iyo deegaanka uu isaga difaacay een, iyo dayactirka lagu sameyn karo oo markii hore aan ku dooranay shayga inuu yahay shay markiiba la dayactiri karo oo xabaxabad markiiba loo furi karo Een, asaga iyo jiligaas iyo bacda ka hooseyso ee plus alwaaxdiis iyo- iyo dhammaan howlgalkiisa waa ku mahadsantihiin inaad een, markaa een, naga soo nagu soo booqataan xafiiskeenna sidoo kale waxaan ka rabnaa inaan ka warbixinno een, waxyaalaha taya ahaan ee markaa guryihii maanta jiilka jiliga aad soo aragteen ay ku du ay kaga duwan yihiin een, oo ah kow een, jiligooda oo markaa propertigiisa la ilaaliyo oo ka samaysan yahay maadooyin dabiici ah uu ka samaysan yahay oo aad aragteen sawirkan aad ku arki doontaan iyo midda kale bedqabka korontadooda iyo biyahooda oo si standard loo ilaaliyo sidoo kale mutaleelka oo laga ilaaliyo inuu noqdo slippery oo lagu sibxanayo een, albaabada oo iyo alwaaxdooda ayada la ilaaliyay rinjigana laga ilaaliyay inuu maadada liidka ay ku jirto oo sunta ah ee dadka dhibayso ay dadku xanuunsanayaan ayadana waa laga ilaaliyay
dowladda kenya ayaa qarka u saaran inay dib u furto suuqa jaadka ee soomaaliya iyadoo la filayo in heshiiska la saxiixo horaanta bishan luulyo wasiirka beeraha betra muya ayaa dhammaadkii toddobaadkan shaaca ka qaaday in wadahadallada u dhexeeya labada dal ay galeen qeybtii ugu dambeysay iyadoo heshiiska la filayo laba toddobaad gudahood shanta bisha luulyo ee soo socota heshiiskaas waxaa lagu saxiixa waxaa lagu saxiixi doonaa halka nairobi ayuu yidhi muya xilli lagu guda jiray ololaha doorashada kenya oo lagu wado in ay dhacdo bilowga bisha agoos muya ayaa markii uu hadalkan sheegayay waxa uu ku sugnaa ismaamulka meru oo ay ku yaalaan beeraha qaadka soomaaliya ayaa hakisay qaadkii laga dhoofin jiray kenya laba sannadood ka hor oo ay ku taariikh waa taariikhdu ku beegnayd sagaal iyo tobankii maarso ee labada kun labaatankii iyadoo sabab looga dhigay xayiraadaha covid sagaal iyo toban hakinta ayaa si kastaba ha aatee aanan marin waa aan marnaba la qaadin kadib markii wuu soo shaacbaxay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal mamnuuciddaas ayaa horseeday in suuqa maalinlaha ah ee qaadka uu lumiyey in ka badan konton tan oo qaad ah oo markaas lagu qiimeeyey in ka badan labaatan milyan oo shilinka kenya oo u dhiganta ku dhowaad laba boqol kun oo doolarka mareykanka ha yeeshee wasiirka wasaaradda beeraha kenya ayaa u xaqiijiyey beeraleyda jaadka kenya in dhibaatadaas ay haatan sii dhammaanayso keliya beerta waa keliya beerta dalagga jaadka oo beertiina diyaarsada suuq baa la helayaa ayuu yidhi isaga oo aada ugu farxinayay dadkii badnaa ee halkaas isugu soo baxay wasiirka waxa uu sheegay in dib u habeynta qeybta kale ee beeraha ay ku jirto caleenta shaaha sidoo kalena ay dadaalla socdaan dowladda kenya ee uu madaxweynaha ka yahay uhuru kenyatta ayaa codsatay in la qaado xayiraadda saaran dhoofinta qaadka iyadoona waa si loo geeyo dalka soomaaliya mowduucan ayaa ahaa mid in muddo ahba muran uu ka taagnaa tan iyo markii ay xayiraad kusoo rogtay dowladdii hore ee uu hogaaminayey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda ka jawaabtay arrimaha la xiriira ganacsiga qaadka kenya ee ay warbaahinta qaar tabisay in dhowaan dib loo fasixi doono soomaaliya sarkaal sare oo ku dhow maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa b b c da u sheegay in uu socdo wadahadal u dhexeeya labada dhinac oo waxyaabaha looga arrinsanayo uu ku jiro qaadka balse waxa uu sheegay in soomaaliya qudheeda ay doonayso waxyaabe ay kenya ka rabto si ay labada dhinacba u helaan natiijo miro dhal ah warkii aad ka dhagaysanayseen dalsan akhyaaray xilligan waa naga inta
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel